hawada naga dhegaysanasay halkaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka caalamiga ceegaag dotcom xafiiskeeda magaalada buuhoodle iyadoo shalayto ay ahayd markii magaalada muqdisho lagu doortay madaxweynaha cusub ee dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya loona doortay xasan sheekh maxamuud inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya ayaa dhambaallo kala duwan waxay ka soo baxayaan guud ahaanba dalalka soomaaliya la dariska ah maamulada soomaaliya ka jira haddaba maamulka khaatumo state of soomaaliya ayaa isna ku dhawaaqay inuu soo dhoweynayo madaxweynaha cusub ee dowladda soomaaliya islamarkaana hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxaan khadka taleefonka magaalada taleex kula xidhiiday madaxweynaha koowaad ee maamulka khaatumo state of soomaaliya maxamed yuusuf jaamac indhasheel ayaga dhadkum ayaa weydiisay siday u arkaan hogaanka siday u arkaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya ee lasoo doortay doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho shalayto maamulkoodu madaxweyne see u aragtaan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين والأنبياء المقر الشعب الصومالي في ذهان كان الشعب الخاطئ وعمد صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مركز حكاة الشيخ هذا الشيخ بدأ دور الشريك علي دور الشيخ خضي عيب waxay ahayd doorasho guul u keentay amawaa cusub u burisay ummadda soomaaliyeed jira cusub loo laqaajisay oo muddo fara badan dalka ka dhigay oo lagu arag dadka badan dadka qaarkii ay badiba ka qanacsanaayen markooda hore madaxweynahana waxaa loo aragnaa inuu yahay xaqa horseedi doono iyo bulsha iyo gurmadu horseedi doono dalka kan baaba'ay ay dhibaatada iyo dhaca iyo dalakaca iyo talaanta iyo musuq maasuqa iyo qabyaalada iyo eexda iyo kala go-a iyo qaar aan dareynayna qaranimada soomaaliyeed ba ay ku shaqaysanayeen muddadii dhowr iyo labaatanka sannadoodii hore ee u dambeysay ahayd hambali aanu leelahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaanu hambaliyo gaala leelahay madaxweynaha cusub ee la doortay ee federaalka ah waxaanu mahadcelin gaara usameynayna hadidkeeda iyo hambalyadan leelahay weliba gudoonka baarlamanka iyo baarlamanka federaalka guud ahaanba sida hagaagsan ee habarsan ee dimuqraadiyadan ee ay u soo maamuleen doorashada dan waxaan maxay ahayday mahadcelin ballaanan u dirayaa cidkeeduu yahay xukuumaddii ka horreysay ama madaxweyne shirkoo ka madaxweynaha ahaa ee sida hufan ee xalaasha xilkii u weli ugu degtay ugu aqbashay xiritaanka shacbigu sidii uu muuqday maxay ahayd iyadoo afrika aan looga qorin iyo caalamitaalinkaba waxyaabaha noocaasa sida ay u wanajeen muddadii gabanaysa kahayadii u soo gaarsiiyeen in muqdisho oo soomaaliya gudaheeda makaasamadeeda ay ka suurto gasho in nabadgelyo looga doorto madaxweyne iyo baarlamaanka
mudane madaxweyne maanta dibadbax lagu taageersan yahay madaxweynaha wuxuu ka dhacay magaalada taariikhiga ee taleh caasimadda kumeel gaarhka maamulka khaatumo dadweyne fara badan ayaa halkaa ka hadlay adiguna khudbad baad ka jidisay ugu dambayntii fariinta iyo talada u dirayso madaxweynaha cusub ee soomaaliya mar haddii adigu aad tahay madaxweynihii koowaad ee maamulka khaatumo state of soomaaliya muxuu yahay
madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay hadidka leeyahay xalay markii guusha quracdii waad faraxsanayd laakiin xilkan aad qaaday mid madaxweyneediyo iyo dhibaato badan mustaqbalka kugu keeni doona walayaaba oo hadigiisa leeyahay waa xil ballaanan waa xil adag marka aad eegto marxaladan ay soomaaliya ku jirto iyo hawsha ku sugayso daxadda iyo mugga ay leedahay waxaan leeyahay dadka kan iyo dalka kan waxaa muddaa ku shaqaysanayay ama shisheeye ha ahaadeen ama sokiyada dixgudihiisa ha ahaadeen aan u daqaynaynin ummadda tan soomaaliyeed iyo qarinimadeeda iyo jiritaankeeda iyo saayifigeeda doonaya inay kala gooyaan oo kala jiidaan doonaya inay jeebkooda ka buxsadaan doonaya dan maxay ahayd iyagoo uji qabiil aandaciinta badan qabiilka xitaa u daleynay inay iyagu danahooda gaarka ee shaksiyadeeda ay leeyihiin iyagii shaksiyan la socda ay ku gaaraan waxaan kugu sheekakeliynaa madaxweyne maxay ahayd ummaddan haddii aan cadaalad ku dhaqdo ummadda tan qalbigii jabay baa maanta soo cusboonaaday oo naxariisyo ay gasho maanta waxaa kuu taalo in qalbigaa jabay maxaaluusta iminka gashaan mar labaad la jirin oo hadduu jabo iminka qalbiga iyo qubada way israacayaan waxaan leenahay xidkeedina waxaanu ka daraynaa inaanu kaala fajinayno inaanu kii xidkeeda leeyahay qalbiga ajinid nidaamka hagaagsan iyo niyad wanaagga gaarsiin lahaa oo adigoo cadaalad ku dhaca ku dhaqaf oo adigoo horumar u raadiya oo adigoo xagga xidkeeda leeyahay oo hor ilaahay iyo taada dadkaagaba waxaad haydahayna kaga tagaan mujtamaxadaana kaga tagaan sidii kuwa horeba ay sameeyeen inaadan la imaanin waxaan sare si gaara u leeyahay oo kale oo kaga baxaya hadalka waxaa weeye haddaanu nahay reer khaatimo halgan kasta oo cusub oo ay soomaaliya gelayso ilaa iyo kii daraawiistii markaad gadaxaadagto soomaalinoodayada waxay dadiga u ahaa maxay ahayd haddii ilaahay kuusan uu qoleeyay khaatimadu ayaa dadiga u ahayd soomaalinada isku horteed waalidkeena oo birjka isaga gudbo xilgeliya waqooyi iyo koonfur ilaa iyo haddana suurtageliyeynay seesato waxaan leedahay waxa ay leedahay xaqa ay leedahay khaatuunka dadkii leeyahay hala tixgeliyo in badan baanu lama halinax ahayne halanoogu yimaado haddii dadkii leeyahay halaysu yimaado ha lala wada fashado ha lala wada arko haddii dadkii leeyahay lalala qabto sidii maxay ahayd haddii ilaahay kuusan ugu yahay qaranimada soomaaliya gaayuu jiray ahayd wixii waajibaad aanu ku leena waan ku gudayna wixii xuquuqa aanu leedahayna waan ka rabnaa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha koowaad ee maamulka khaatumo istiidaf soomaaliya maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo taleefanka deg oo taleefanka magaalada oo aan taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan caasimadda kumeel gaarka ee maamulka khaatumo istiidaf soomaaliya ku leeyahay degmada taleex ee taariikhiga halkan waa cegagdhotcom wuxuuna waraysigaas siinayay shabakadda wararka caalamiga cegagdhotcom xafiiskeeda magaalada buuhoodle